bismi illaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya oo meel kasta oo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacada taariikhdu ay ku astaysan tahay afar iyo labaatanka bisha mey sannadda labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka barya ayaa tilmaamaya in faahfaahino dheeraad ay ka soo baxayaan weerar ismiidaamin ah oo xalay ka dhacay magaalada boosaaso halkaasoo la sheegay in lagu weeraray bar kontarool oo ciidamada ay fadhiyeen gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey qaraxan ayaa galaabtay nolosha lix ruux sida wararka ay sheegayaan kuwaasoo laba ka mid ah ay yihiin dhallinyaro waxaana ku jira dadka dhintay saraakiil ka tirsan ciidanka ammaanka puntland waxaa la tilmaamayaa xilligaas inay ku sugnaayeen barta kontarool oo ay leedahay dowladda hoose ee maamulka puntland wararka waxay intaasi ku darayaan in ciidamada ammaanka puntland ay bilaabeen howlgallo baaritaano ah oo lagu baadigoobayo dadkii ka dambeeyey shaqaaqada weerarkaasi lagu qaaday halka ciidamada ayaana gacanta ku dhigay tiro dad ah dhinaca kalena maamulka gobolka bari ee puntland ayaa waxay ka hadleen dhibaatooyinkii ka dhashay weerarka ismiidaaminta ah ayagoo ku eedeeyey kooxaha shabaab iyo daacish inay ka dambeeyeen weerarkaasi gudoomiyaha gobolka bari masar waceys waxa uu tilmaamay inay wadaan baaritaano saacadaha soo aadana warbaahinta ay usoo bandhigi doonaan waxyaabaha ka soo baxa asigoo tilmaamay inay si aad ah ula dagaalami doonaan kooxda daacish ee cadaysatay weerarada iyo qalqalgelinta shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka puntland
عادي أبدا هنا يستعد إنه وقاعد ضرورة يحكمه بعد واحد غشاء ونروح اليهي وأنا غشي كان من عام البلاد في أي قاعد إلى أنتي مشان كان والله إنه وأنا جعل عي من عام يدد واحد يرغب صبر لما غلط أو الدورة الدورة بالذكر الله كي يوم الله كان جميل ما تبت عليه من العيان وأنا غشي كان وكانت لديه اليهي إلا وقفت وقوضها يريد dhinaca kale weerarkan ismiidaaminta ayaa ka dhacay magaalada boosaaso oo ay ku geeriyoodeen lixda ruux tiraintaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen waxaa mas-uuliyaddeeda dushu ridatay kooxda daacish ee ka dagaalantaa qaybo ka mida deegaanada gobolka bari gaar ahaan buuraha galgalo waxayna sheegeen weerarkaasi inay ku qaarijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka ammaanka ee maamulka puntland daacish ayaa waxa ay in badan gacanta ku haysay qaybo ka mid a gobolka bari gaar ahaan magaalada qandala halkaasoo muddo kadib ay la wareegeen ciidamada maamulka puntland kadib weerar xoogan oo ay ku qaadeen halkaasi kooxihii daacish ayaase haatan u muuqanaya kuwa dib ugu soo laabanaya deegaanada maamulka puntland puntland waxay muddooyinkii dambe sidoo kale ku howlaneed howlgal ka dhana kooxda daacish oo ay ka gacan siinayeen ciidamo ka tirsan kuwa maraykanka oo ku sugan deegaanada maamulkaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ay dowladiisu xooga saari doonto sidii looga itaalroonaa lahaa kooxda al-shabaab waxa uu sheegay in shabaab lagula dagaalami doono muqdisho banaankeeda gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose halkaasuu tilmaamay ra-iisul wasaaraha inay tahay muhiimad gaar u ah dowladda soomaaliya maadaama haddii shabaab looga adkaado gobolka shabeellaha hoose ay taasi macnaheedu tahay in muqdisho ay amni noqon doonto ciidamada ammaanka ee loo diyaarinayo ka qayb qaadashada sugitaanka amniga caasimada soomaaliya ee muqdisho ayaa maanta lagu wadaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya inuu kula kulmo garoonka deegaanka namber konton ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo booqasho uu ku gaari doono ra-iisul wasaaraha soomaaliya saacadaha soo aadan ra-iisul wasaaraha ayaa lagu wadaa in ciidamada uu kala hadlo ilaalinta xuquuqda dadka iyo sidoo kale in aan lagu xadgudbin muwaadinka soomaaliyeed waxa uu sheegay sidoo kale ra-iisul wasaaraha cadaaladda inay ka bilaabato ciidamada sameynaya howlgallada haddii ay ka fogaadaan wax badan intaasi macnaheedu ay tahay inay dhowrsano doonto sumcadda dowladda korna ay ayagu u qaadi karaan balse waxa uu sheegay haddii si qalada loola dhaqmo muwaadiniinta soomaaliyeed ee qaybta ka ah kuwa degan deegaanada howlgallada ay ka dhici doonaan taasi macnaheedu ay tahay in ay calaamad xun saari doonaan dowladda soomaaliya iyo waxyaabaha haatan laga aaminsan yahay halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer tiradii ugu badneed ee dumar ah ayaa loo magacaabay guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir habeennimadii xalay ka gadaal wareegta kasoo baxday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya juxa waa kulan ka dhacay maamulka waa guriga dowladda hoose ee maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa habeennimadii xalay ah looga dhawaaqay shan iyo toban guddoomiye degme iyadoo shan iyo toban kalena laga qaaday xidharkii ay ka hayeen waxaana lagu soo daray ilaa iyo shan dumar ah oo degmooyinka qaar ee gobolka banaadir ka noqon doona maamul waxaana qayb ka ah degmooyinkaasi warta nabadda waaberi shibis iyo sidoo kale degmooyin kale oo ay ka mid tahay degmada boondheere degmooyinkaas ayaa loo magacaabay haween iyagoona arrintan ay qayb ka tahay ballanqaadkii guddoomiyaha gobolka banaadir ee maamulka muqdisho cabdifataax calana oo ah afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa warbaahinta u akhriyay wareegtada gaar ahaana shanta dumarka ah ee loo magacaabay maamulka cusub ee gobolka banaadir degmooyinkiisa ka shaqay doonaa
guddoomiyaha degmada warta nabadda waxaa loo magacaabay marwo zayna maxamuud warsame guddoomiyaha degmada waa beri waxaa loo magacaabay marwo rawda cabdulaahi colaad sidoo kale guddoomiyaha degmada shangaani waxaa loo magacaabay marwo basma cumar axmed guddoomiyaha degmada shibis waxaa loo magacaabay marwo safiya sheekh cali jimcaale sidoo kale guddoomiyaha degmada boondheere waxaa loo magacaabay marwo saynab yuusuf weliye taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeedna waxa uu ka hadlay howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhacaya magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyo shakhsiyaada si qaldan wadooyinka magaalada iyo sidoo kale rabshado ka dhanaa dhinaca amniga ku sameeyey kuwaas oo uu sheegay gacanta in lagu soo dhigo howlgalladan ayuun tilmaamay in lasii adkay doono ciidamada booliska ayuu ku ammaanay doorka ay ka qaadanayaan sugidda amniga caasimada soomaaliya ee muqdisho taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal saacid ayaa waxa uu tilmaamay in ciidamada ay u dhabar adeegi doonaan sugidda amniga caasimada soomaaliya ee muqdisho iyo qeybo ka mida soomaaliya waxa uuna tilmaamay arrintan in looga gol leeyahay soo celinta kala dambeynta iyo sidoo kale sidii xal looga gaari lahaa kooxaha dhibaatada ka wada gudaha dalka oo ay ugu horeyso maleeshiyada al-shabaab ra-iisul wasaare xasan cali kayrana waxa uu shaaca ka qaaday in ay soo dhammaatay xilligii indhaha layska qabso lahaa asigoo tilmaamay inay haatan dhaqangelayso go-aankii ka soo baxay golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya kaasoo qeexayay in qoryo waaweyn aan lagu wada karin gudaha caasimada soomaaliya ee muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu shaaca ka qaaday in magaalada muqdisho haatan ay kasoo dhammaatay wadashada hubka waaweyn oo ay ka mid yihiin dhishiikaha iyo sidoo kale qoryaha kale loona ogolyahay keliya siyaasiyiinta inay wataan qoriga a k forty sevenka iyo afar wiil oo ilaalo ah keliya waxa uuna sidoo kale tilmaamay inaan loo dulqaadan doonin haatan iyo wixii ka dambeeya magaalada inay usii muuqato mid iyadu weli amni darre ay kasii jirto oo lagu wato hubka nuucyadiisa kala duwan
sheegayaa go-aankii ay soo saareen golaha wasiirada oo ay ku jirtay inaan waxna wada karin in ka badan afar hake iyo laba baabuur in shaqadiisii maanta ay bilaabatay lana bilaabay qoryo waaweyn in laga aruuriyo magaalada si marka hawshaas iyada ahi ay u socoto waxaa idinka codsanayaa inaad adkaysataan waxyar nagala shaqaysaan isbedelka dowladnimo oo muuqda isbedelka dowladnimo uu muuqdaa waxaa daliil u ah kow waxaan anigu ra-iisul wasaare noqday iyadoo waddankan ay ka jirta abaar aad u baahsan welina way ka jirtaa laakiin waxaan ka codsaday shacabka soomaaliyeed inayna garab istaagaan kuna soo gurmadaan dadkooda ugu dambeynna maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in haatani wixii ka dambeeya aan loo dulqaadan doonin sii wadista isbaarooyinka la dhiganaya qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose ciidamadii lagu soo qaqabtay dhigashada isbaarooyinka ayay tilmaantay inay dhowaan mari doonaan sharciga laguna qaadi doono kuwaasoo haatan gacanta ugu jiro ciidanka dowladda soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta darajada koowaad gudoomiyaheeda shuuta waxa uu sheegay in ay haatan maxkamad soo taagi doonaan dhalinyaro loo haysto inay dhiganayeen isbaarooyin ciidamadana gacanta ay kusoo dhigaade kusoo dhigeen kuwaas oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxa uu sidoo kale shaaca ka qaaday ama baaq u diray kuwa weli kusii howlan arrintaas inay kaga waantoobaan farahana kala baxaan dhinaca kale waxa uu ka hadlay dagaalamayaasha ka tirsan al-shabaab ee lagu soo qabto dagaalada ka dhanka ah ciidanka dowladda iyo shabaab kuwa u dhexeeya waxauna sidoo kale sheegay in ay mutaysan doonaan ciqaab adag haddii aysan ka waatoobin weerarada goobaha ciidanka ay gacanta ku hayaan iyo sidoo kale dagaalada ay kala soo horjeedaan iyo dhibaatooyinka ay ka wadaan qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya noocaas ah oo danaynayo inay dadka dhibaateeyaan ka shaqaynayo ummadda inay dhibaateeyaan oo ummadda inay isku socdeen ka shaqaynayo gobollada ee isku safan ku shaqaynaya ciddii lagu helo gobolka iyadoo hubaysan oo dhibaataynayso dad dhibaataynayso lagu qabtaa garsoorta ciidamada qalabka sida waxay kaga talagelayaan in uu lagu qaadi doono xeerka la yidhahdo xeerka ciidamada qalabka sida xilliga dagaalka in lagu qaadi doono waxaana loo aqoonsanaa inuu qasooday ummadda dhibaateeye yahay kaadicu dariiq yahay waxaana laga qaadi doonaa tillaab adag runtii waxaa jirta nooc kale iyagana oo dalka gobolka dhibaato weyn ku hayo oo kuwa nabadjidka ah oo shabaabka ayagana runtii waxaan u sheegaynaa kuwa ciddii lagu qabto gobolkaasi marka koowaad waxaa loo aqoonsan doonaa in lagu qabtay furun dagaal iyadoo dagaalamaysa in la qabtay furun dagaal aag dagaal lagu qabta lagu aqoonsan doonaa haddii saas lagu qabtana wuxuu qaadan doonaa ciqaabta ciddii furun dagaal ay qaadan jirtay ay qaadan doonaa hadduu ilaahay yidhahdo warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga maqlaya waa naga intaa